munaasabadan oo ahayd mid ay ku qalinjibinayeen shan iyo labaatan arday oo baratay cilmiga kombiyuutarka kana aflaxay macadka riva international college ayaa lagu qabtay degmada baled xaawo munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka macadka aqoon-yahano waalidiin iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay maamulaha guud ee iskuulka riva international college ee magaalada baled xaawo axmed cabdi qani ayaa ka waramaya marxaladihii ay soo mareen ardayda qalinjibisay collegeka river international college wuxuu ka mid yahay kolleejyada magaalada ku yaalla waxaan aasaasnay ka bishii lixaad ardadii ugu horreysay certificate ka qaadanaysana waa ardadan hadda idin hor fadhida run ahaantii collegeku wuxuu kolleejyada kale kaga duwan yahay waa college aanu hal qof ama hal shaksi aanu maamulin oo a garanaysaan haddii meeshu ay hal qof ka bilaabato kuna dhammaato waxa ka imaanaya iska yaraanaya marka waa college loogu talagalay in uu buuxiyo gaabo badan oo bannaan sida in luqadaha oo kale laga dhiso dadka xirfadaha in la baro vocational skills in la keeno ay ka mid yihiin cilaansaarka iyo waxyaabaha kale looya harqaanada oo kale wax lamid ah iyo inaan bixino diblomooyin ardayga uu ku qaadanayo muddo sanad ah wax badanna noloshiisa ka anfici karta qaar ka mid a ardayda qalin jibisay ayaa sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin heerka ay soo gaareen magacay waa kuweyle cabdi maxamed waxaana ka mid ahay ardayda ka qalin jibisay collegekan riva international college ee qaybta kombiyuutarka dhabtii maanta aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka qalin jibiyo collegekan riva international college allah ayaana mahad iska leh oo maanta farxadan siiyey iyo waalkii qiimaha badan oo jaaniskan siiyey aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa cabdiciise cabdilaahi faarax oo ka mid ah qalinjibiyaasha ka qalinjibinaayo river international college kana qalinjibinaayo qaybta kombiyuutarka maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka qalinjibiyo kombiyuutarka oo aad aan ugu xiiseenaa inaan kombiyuutarka aan barto waayo markaan kombiyuutarka imaanayay waxaan ahaa qof cilmi ah maantana waxaan ahay qof wax walba samayn kara oo awal waxaan dhihi jiray markaan arko dadka oo kombiyuutaraha samaynayo ama waxaynaayo waxaan dhihi jiray qofkan sido waxaan ku bartay maantaana waxaan awood u yeeshay in aan la tartamo kuwo iga horeeyo macadka river international college ayaa ka mid ah macaahidda laga barto luuqadaha iyo maadada kombiyuutarka kuna yaalla degmada baled xaawo ayaa sanad kasta waxaa ka aflaxa arday badan kuwaasi oo hadda macalimiinka ah iskuullo kale